galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waa galab sabtiya bisha julaayna waa sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hiriirka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniguo a jamaal axmed cismaan qodobada aad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxtooyada soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay dadaalka ay soomaaliya ku doonaysay inay ugu biirto dalladda iskaashiga iyo dhaqaalaha ee ay ku bohoobeen dalalka bariga afrika ee loo soo gaabiyo e a c
dadka soomaaliyeed oo u badan dad ganacsataha oo hal abuurka iyo xirfadaha ganacsiga aad ugu xeel dheer bay waxay u furaysaa suuq ballaaran oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban milyan ka kooban marka dhaqaalaha soomaaliya soo kabashadiisa iyo horumarinta soomaaliya guud ahaan waxaasoo idil bay wax badan ka taraysaa marka aanu waddamadaa ka mid noqonno wax weyn weyn weyn baa ku soo kordhi doona
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada dhegaystayaal ukrein ayaa sabtida maanta ku eedeysay dalka ruushka inuu mas-uul ka noqon doono dhibaato kasta cunnoyari ah haddii heshiiska loogu dhoofinayo qamadiga ukrein magaalada odesa uu burburo kadib markii ruushka uu gantaallo ku garaacay dekadda badda madow gantaalka weerarka ruushku waxa uu ka dhigan yahay ku-xumeyn uu madaxweynaha dalkaasi valadimir putin uu ku xumeynayo xogeyaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres iyo madaxweynaha dalka turkiga rajib dayb ordowan kuwaas oo dadaal weyn u geliyey kuwaasuu dadaal weyn u galay aan idhaahda sidii heshiiskaasi loo gaari lahaa ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ukrein oleg nikolonko haddii heshiiskaasi la gaaray la fulin waayo ruushku waxa uu qaadi doonaa mas-uuliyad buuxda oo la xidhiirta dhibaatada cunno ee dunida ayuu sii raaciyey ukrein iyo ruushka ayaa jimcihii kala saxiixday heshiis taariikhiya oo laga dan leeyahay in lagu dejiyo dhibaatada cunnada ee adduunka ka jirta ee ka dhalatay dagaalka ukrein taasoo soo afjartay wadaxaajoodyo bilaa islaamar ahaantaasina qiimaha qamadigu hoos u dhacay eerkii ugu dambeeyey ee lagu arkay kahor duulaanka moscow ee wadankaasi ay dariska yihiin ee ukrein daadada ayaa ku dhuftay koonfurta dalka iiraan kaasoo sababay in aad dad ilaa iyo koiyo labaatan qof gaaraya ay dhintaan dad kale oo faraba-ana la la-yay kadib markii roobab mahigaan ah ay ka da-een qaybo ka mid a dhulka oomanaha ee wadankaasi iiraan sida ay sheegtay warbaahinta dowladda iiraan waxa ay la daalaadhacaysay abaaro soo noqnoqday tobankii sano ee lasoo dhaafay laakiin sidoo kale daadad joogtaha iyo ifafaala roob ayaa kasii dhigay xaaladda mid aad u daran kadib markii roob mahiigaan ah ay ku da-een dhulka qoraxdu ay dubatay ee wadankaasi muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada iyo kuwa kale ee maxalliga ayaa muujinaya gawaari ay qaadayaan biyaha kor u kacaya webiga rodbol ee gobolka faris ee koonfurta dalkaas mid ka mid a fideoyada ayaa muujinaya dad weyn dad waaweyn oo ilmo ka soo jiidaya baabuur markii uu bilaabay inuu quuso ugu yaraan lix toban qof ayaa ku dhimatay shan aaniraade konton iyo labo kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal u dhexeeya kooxo hubeysan oo ka dhacay magaalada tribli ee dalkaasi libiya sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay maanta kadib rabshadihii ugu dambeeyey ee siyaasadaysanaa ee ka dhacaya waddanka libiya gaar ahaan caasimadiisa triboli dagaalka ayaa bilowday khamiistii waxaana uu gaaray gelinkii dambe ee jimcaha khasaaraha oo markii hore la sheegay inuu ah saddex iyo toban dhimashaha ayaa oo ay ku jiraan saddex rayda wuu sii kordhay kadib markii dad kale oo dagaalkaasi kulug lahaa ay waxyeelo soo gaartay sida ay sheegeen gudiyada dagaalka gudiyada adeega gurmadka deg deg ah iyo waddankaasi iskahorimaadka ayaa u dhexeeya laba kooxood oo hubeysan oo aada u xoogan oo miisaanna kule galbeedka dalkaasi uu dagaalku ka socdo kuwaasoo kalea xoogaga alrada iyo guutada kacaanka ee triboli ilowareedyo dhowra ayaa sheegay in koox ka mid ah labada kooxood ay xirtay mid ka mid a dagaalyahanadooda kooxda kale uu dagaalka kala dhexeeyo taasoo dagaalka ka dhashay markii dambena waxa uu ku fiday dhowr degmo oo ka tirsan caasimada triboli warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa galab wanaagsan halkaad warkaasaad ka dhegaysanayseen waa v o a aynu ku bilowna shir madaxeedka dalalka ku bahoobay dalladda iskaashiga iyo dhaqaalaha dalalka bariga africa marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo e a c ee ka socday magaalada caruusha ee dalka tanzaniya ayaa jimcihii shalay isku raacay in la dedejiyo xaqiijinta iyo dabagalka codsi ay soomaaliya u gudbisay dalalkan oo ay ku doonayso inay ku biirto daladaasi soomaaliya ayaa mar kale oo horey sidan u codsatay kubiirada daladan hase yeeshee ma suuragelin mana loo soo dirin guddi xaqiiq raadina oo go-aan ka gaara soomaaliya si ay u buuxiso shuruudaha go-aanka ay madaxda daladaasi ay gaareen shalay ayaa ka dhigan in hanaanka ay soomaaliya ugu biirayso ururkaasi in uu bilowday muddo laba sannadood ah islamar ahaantaasina uu qaadan karo tirinta lamid a dhinaca kale madaxtooyada soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay muhiimadda ay leedahay in soomaaliya ay ka mid noqoto daladaasi bulshada bariga afrika ee e a c afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaar ayaa arrimahani waxa uga warramay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdiqaadir maxamed samakaab
aad baad walaal u mahadsan tahay samakaab safarka madaxweynuhu uu dalka tanzaniya ku tegey magaalada caruusha wuxuu daba socday martiqaad uu ka helay wadamada ku midoobay ururkaas oo madaxweynaha lagu martiqaado
marka maadaama ururkaas aysan soomaaliya ku jirin maxaa isleedahay muhiim ayuu ugu yahay in soomaaliya ay ka qayb gasho shirka ururada wadamadaas ku bahoobay soomaaliya ururkaas inay ku biirto waxay codsatay oo arjiga gudisay march labadii kun iyo labayo tobanka intaa brocesska socday mar dhexana markii dowladdii maxaan dhahdaa madaxweyne xasan isbedeshayna brocesskii wuu joogsaday oo gaabis baa ku dhacay maadaama xiriirkii dowladahaasi uu aanu sidii loo baahnaa noqon marka iminka kani wuxuu ahaa dib u soo nooleyn ee codsi hor leh ma u ahayn codsigii hore ay dowladdu gudbisay unbaa la doonayay in dib loo loo gareeyo
cabdikariin soomaaliya maxay ka faa'iideysaa inay ku biirto dalalka ku midaysan ee daladda bulshada ee bariga africa ee e a c okay waxay ka faa'iideysaa wadamada africa bariga africa waxaa waktigan la joogo ku midaysan toddoba wadan guud ahaana tirada dadka wadamada ku nooli waa saddex boqol iyo shan iyo toban milyan oo ku dhow dhow dadka maxaan idhahdaa america ku nool iyo dadka yurub ku nool waa suuq ballaaran waa wadamo maxaan idhahdaa qaar badan oo ka mid a aanu horeyba u lahayn xiriir ganacsi ashi dhaqaale waxa ay yeelan doonaan suuq guud oo suuq suuq wadaaga oo toddobada waddan ka dhexeeya bay leeyihiin waxaa kaloo ay leeyihiin common custom wax la yidhaahdo oo ah in cashuuraadka badeecada muqdisho laga dejiyo inay koonga gaari karto iyadoo aan cashuur kale la cashuurin oo cashuurtii soomaaliya qaaday uun ay halkaa ku marto marka dadka soomaaliyeed oo toddobada waddan ee aan ku midaysan na aada u jooga haddii ay ganacsi noqon lahayd ama ay siyaabo kale inay ku tageen noqon lahayd kow iyo labo dadka soomaaliyeed oo u badan dad ganacsataha oo hal abuurka iyo xiradaha ganacsiga aada ugu xeel ugu xeel dheer wadamadan geeska africa bay waxay u furaysaa suuq ballaaran oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban milyan ka kooban waxa ay soomaaliya siinaysaa fursad ballaaran oo suuq ganacsi ka kooban ilaa shan saddex boqol iyo dhowr iyo toban milyan oo dada marka dhaqaalaha soomaaliya soo kabashadiisa iyo horumarinta soomaaliya guud ahaan saldhigashada dowladnimada waxaasoo idil bay wax badan ka taraysaa marka aanu wadamadaa ka mid noqonno oo iskaashiga dhaqaalaha iyo midka ganacsigaba aanu noqonno xubn xubin buuxda wax weyn weyn weyn baa kusoo kordhi doona maanta soomaaliya iyadoo aanu wadamadaa ka mid ahayn kenya iyo tansaniyaba waxaanu la leenahay xiriir ganacsi oo qoto dheer oo wax ku ool u ah dad badan oo ganacsata soomaaliyada haddii intaa lasii baahiyo la ballaariyo wadamo kale lagu daro la fasaxo oo cashuuraadka iyo waxaan iyo common custom aanu yeelano common marketka wuxuu ka mid ah waxyaalihii suuqa shirka lagu soo hadal qaaday marka soomaaliya wax weyn baa uu soo kordhi doonaa dhaqaalahaan iyo horumar ahaan intaba waxaad sheegtay badeecadii muqdisho laga dejiyey inay gaari karto dalkaasi marka halkee la marsiin doonaa badeecadahaasi iskaashiyada iskaashiga wadamada ka dhexeeya ganacsiga iyo dhaqaalaha keliya kuma koobna waxaa iyana ku jira kaabayaasha dhaqaalaha oo wadooyinku ay soo gelayaan halka ay su-aashaadu daaran tahay maanta markii aanu shalay joognay caruusha waxaa jirtay wado corridor aruusha corridor la yidhaahdo oo mombaaso iyo isku xiraysay wadooyin meel wado ciriiri ahayd oo maaragtay conjection badani ka jiray samaynaysay oo madaxweynuhu uu wax ka furay marka soomaaliyana horumarinahaas faraha badan ee ku saabsan kaabayaasha dhaqaalaha qayb bay ka noqon doontaa maanta oo kaabayaashayada dhaqaaluhu siday u liitaan aad ka warhaysana already kenya wax badan oo ganacsiga baan wadaagna intaasoo la enhance la kordhiyey oo la hagaajiyey oo maxaan idhahdaa kaabayaal dhaqaale lagu lagu kabay oo labada dhinacba ah waxay wax weyn ka tari doontaa isku socodka dadka ganacsiga korkoca dhaqaalaha iyo horumarinta intaba
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaar wuxuu u warramayey wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed mursal iyadoo doorashada madaxtinimada wadanka kenya ay dhici doonto bisha soo socota agost waxaa aada loo adkeeyay amniga meelo badan oo ka mid a gobolada wadankaasi waxaa ka mid a gobolka waqooyi bariya dalka kenya oo soomaalidu ay degto madaxda ugu sarreysa gobolkaasi ayaa amray laamaha amniga inay ilaaliyaan dhammaan xarumaha ay doorashada ka dhici doonto warbixin arrintan la xidhiirta waxaa soo diray wariyaha v o a gaarisa maxamed faarax shire
bismillaah magaceyga waa bare cali sideeda horta waxaa laga maarmaan ah dowladda inay heshiis la gasho dowlad kale waa wax dastuuri ah oo adduunku ku kala socdo heshiiska shale dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya ay gaareen runtii aniga uma arka wax hadda nuxur weyn uu soo kordhay inay hadda dowladda soomaaliya usoo kordhay inay jirto muhiimadda iyo main reasonka laga lahay waa in qaadka la fasaxa qaadkan waa la fasaxay isu socodka dadweynaha iyo magaranaysa soomaaliya iyo kenya caadi buu iska ahay dadka marka hore waa imaan jireen maalinka soomaaliya waxaa ka imaadaa dhowr iyo toban diyaaradood fiisa si caadi loo heli jiray waa tahay dhegeystayaal waana ka xunnahay warbixintaasi sida qaldan ayay u baxday oo waxaanu idiin soo gudbin doonaa warbixintaasi wariyaha v o maxamed faarax shire hadduu ilaa iraahdo hase yeeshee bal aan idiin soo gudbiyo markan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka cabduqaadir maxamed mursal samakaab ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay dhegaystayaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkan ka hadlay muhiimadda gaar ahaaneed ee uu leeyahay xiriirka u dhexeeya dalalka jabuuti iyo soomaaliya kadib booqasho uu ku tegey dalkaasi isagoo casuumaad rasmi ah ka helay dhiggiisa jabuuti ismaaciil cumar geele xasan sheekh maxamuud ayaa faahfaahin ka bixiyey waxaa isaga iyo madaxweyne ismaaciil cumar geele ay ka wada hadleen wuxuuna dhinaca kale sheegay in jabuuti ay wax badan u hurtay soomaaliya islamarkaana aysan dalalka kale ola mid ahayn
madaxweyne ismaaciil wax badan ayaan saakay aan ka wada hadalnay oo labada masaalixda labada dal ay ugu horeeyaan uguna waaweyn yihiin iyo taxadiyaadka ama challengeska gobolkeenna gobol ahaan noo haysto sidii aan hal dhinac uga soo wada jeesa lahayn oaan ra'yi uga qabi lahayn haddii ay tahay arrimaha amniga iyo haddii ay tahay isku milanka ama isdhexgalka dhaqaalaha iyo arrimihiisa iyo hay-adaha regionalka ay naga dhexeey lafsadooda sidii aan waxayn lahayn inahaas aan isku soo qaadnay oo dhanna waa waa un isku mawaaqif awalna waaban ka ahayn laakiin isxusuusin iyo cusboonaysiin unbay ahayd mooyaane maraan ku kale ra'yi duwanin amuurahaasoo dhan ma jirin markaa walaalkay inahaasaan ka wada hadlnay isku meel ayaanan ka wada taagannahay walaalaha reer jabuuti guud ahaan soo dhoweynta iyo marxabeynta iyo qadarinta martigelinta ka sokow dee waa qofka bini aadamka ee adduunka ku nool shaksiga ama nation haddii uu yahayba waxa uu bixiyaa ama hadiyada uu bixiyaa waxa ugu qaalisan waa naftiisa annaga dalkan iyo dadkiisa hogaanka madaxweyne ismaaciil naf ayaa naloo huray dhiig ayaa naloo daadiyey waxyaabo badan oo aad iyo aad culays badan ayaa masaalixdeenna iyo sharafteenna iyo karaamadeenna si loo soo celiyo ma aha dhaqaalo qofku siiyey iyo ma aha qof maalin un meel kaa ammaanay naftiisa hiin walaal kelmad saxa oo sida ay tahay u turjuman waayo noolo mid ma aha markaa cid kale noolo mid yahay dalkaani ma jirto
dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmuud ayaa isla toddobaadkan booqasho ku tegey dalka tanzaniya halkaas oo uu kaga qayb galay shirka dalalka ku midaysan dalladda bulshada bariga afrika ee e a c isagoo taageero u raadinaya in soomaaliya ay ka mid noqoto dalalka ku bahoobay ururka e a c xasan sheekh maxamuud ayaa madaxda dalalka ku bahoobay dalladda e a c kala hadlay qorshaha dowladda soomaaliya ee ka mid noqoshada dalladan si uu ugu soo bandhigo faa'iidada ay soo kordhinayso xubin ka noqoshada soomaaliya ee dalladda iyo guud ahaan fursadaha maalgashi iyo waxsoo saarka dalka tanzaniya ayaa noqonaysa dalkii lixaad ee madaxweynaha soomaaliya uu booqasho ku tago muddo ka yar laba bilood intii la doortay isagoo ujeeddada safarkiisa ku sheegay mid uu ku xoojinayo xiriirka dowladdiisa ay la yeelanayso wadamada caalamka haddaba booqashooyinka lixda ah ee madaxweynaha soomaaliya uu ku bixiyey dalka dibaddiisa maxay oga dhigan yihiin soomaaliya ayaan weydiiyey afhayeenka xukuumadda soomaaliya cabdikariin cali kaar
dowladda soomaaliya waxay uga dhigan yihiin in xiriiradii diblomaasiyadeed ee wadamada halbowlaha u ah diblomaasiyadda soomaaliyeed uu ku tagayo madaxweyne xiriirada ku hagaajinayahay waxay saldhig u yihiin ka qaybgelinta soomaaliya golayaasha caalamka waxay saldhig u yihiin hagaajinta xiriirka dibadda waxay saldhig u yihiin fadhiisinta iyo qotodheeraynta siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxay kaloo daba socdaan halkudhigii ololaha madaxweynuhu ku galay oo ahayd soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah marka soomaalidu heshiisunbay dunida la heshiin kartaa soomaali dunida la heshiis ahba iyana heshiin karta dunidana la heshiis ayaanu ka heshiin karnaa marka waa wax isku daaban oo isku wada saabsan oo wax weynna soomaaliya ugu tooran sidaad ka warayso maanta halkaa aad iga waraysanaysahay waa america dhegeystayaashiisuna dhegeystayaashiinuna waxay joogaan bariga iyo geeska africa marka dunidu sidaasay u koobantay isugu xidhantay global villageka unbay madaxweynuhu wuxuu ku dadaalayaa inuu soomaaliya kaalinteedii ka keeno
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa toddobaadkan sheegay inay dowladda soomaaliya ka go-an tahay inay qaado howlgal isugu jira mid milatari iyo mid aan milatari ahayn oo ka dhan ah ururada shabaab iyo daacish ra-iisul wasaaraha oo ka hadlay kulan ay mas-uuliyiinta dowladda toddobaadkan la yeesheen xubno ka tirsan golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika ayaa sheegay in howlgalka ka dhanka ah kooxahaasi uu noqon doono mid xooggan oo dhammaystiran waxa uu sheegay inay ujeeddadoodu tahay in la xajisto guulihii la gaaray iyo in dib loo furo jidadka ay marayso sahayda baabuurta ganacsiga iyo dadweynaha isku safraya kooxda shabaab ayaa horey u goodoomiyey magaalooyin ka mid ah soomaaliya taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka iyo isu socodkooda sababna u noqotay sicir bararka meelaha in muddo ay go-doomiyeen oo sahayda ganacsiga ay ka jareen ayaa waxaa ka mid ah magaalada xudur ee gobolka bakool halkaas oo dhowr jeer oo hore ay ku gubeen baabuur iyo gaari dameero u rarnaa ganacsatada deegaankaasi ugu dambeyntiina maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa toddobaadkan weerar ku qaaday tuulooyin ku dhow xadka ethoobiya waxayna dileen toddobiyo toban qof oo ay ku jiraan saddex rayid ah iyo saraakiil ka tirsan booliska ethoobiya halka taliyo ka tirsan ciidamada ammaanka ee ethoobiya uu sheegay in saddex iyo lixdan ka mid ah maleeshiyada al-shabaab la dilay dagaalka ayaa ka dhacay deegaanada yeed caato iyo washaaqo kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerareen deegaanadaasi oo joogitaan xooggan ay ku leeyihiin ciidamada liyubooliska ee ka tirsan gobolka ismaamulka soomaalida ee ethoobiya taliyaha ciidamada ethoobiya ka tirsan ayaa markii hore tirada dhimashada ku sheegay toddobiyo toban askari sida ay qortay wakaaladda wararka ee royters hase yeeshee markii dambe waxa uu caddeeyey in dadka dhintay ay rayd ku jiraan waxa uu sheegay in ciidamada booliska deegaanka soomaalida ethoobiya ay gacanta ku dhigeen hub culus iyo gaadiid dagaal oo ay wateen maleeshiyada al-shabaab dhinaca kale afhayeenka dhanka howlgallada ee al-shabaab cabdicasiis abu muscab oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay qabsadeen laba tuulo ayna ku dileen tobaneeyo ka tirsan ciidamada booliska ethoobiya waxaana uu sidoo kale sheegay in kooxdan ay gacanta ku dhigeen hub ay wateen ciidamada booliska ismaamulka soomaalida ee ethoobiya dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadira tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
abduqaadir aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa inala socodsiinaya ibraahim xasan daanduri iyo caashi ibraahim aadan
wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan waxaan barnaamijkaidin ku haynaa dhambaaladii aad soo dirsateen iyo heesihii aan idiin soo xuli jirnay dhambaalka ugu horeeyana haddii aaban ku horeeyo wuxuu naga soo gaaray ruqyo sheekh soomane iyo caruurteeda khatro sheekh soomane iyo seegeeda hooyo wardiyo xuseen carab hooyo xaawo guleed siciide sheekh soomane iyo seegeeda sheekh bashiir sheekh soomane iyo caruurtiisa sheekh cabdi sheekh soomane iyo caruurtiisa waxaa kaloo dhambaalka ku jira sayid caki sheekh soomane iyo cabdilqaadir sheekh soomanen u qaatay iyo axmed nuur sheekh soomane iyo xuseen sheekh soomane waxaa loo yaqaanaa baraadey iyo khadiijo sheekh soomane iyo canab sheekh soomane iyo ugu dambeyntii fadxii sheekh soomane waa dhammaan ilmo sheekh soomane waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan macalin maxamed sheekh soomane iyo hooyo ayaan timacadde oo ay gabarh ku dhalatay degmada beled xaawo gaar ahaan xaafadda sheekh soomane baa layidhi gabadhaasi waxaa loo bixiyey xanaan maxamed sheekh soomane ducada waa xaggiina baa layidhi waxaan ugu duceynaynaa gabadhaasi in ilaahay uu ka dhigmadiisa u weynaata ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin dabaalkan waxaa uu noogu yimid najma cabdulaahi xabiibo aadan maxamed iyo saynab ibraahim yacquub ruqyo cali cabdiraxmaan iyo sangaabo maxamed cali iyo ibraahim isaaq jaceylow yuusuf washington aadan xuseen aadan iyo maxamed bakaal iyo xuseen aflow ibraahim hiirey isaaq ruutu bare xasan guudow iyo aadan cali salaad ibraahim shaahiyow suleymaan xasan borow waxa ay kala joogaan belgium turkiga kenya soomaaliya sacuudi arabiya iyo maraykanka waxayna taaniid gaarsiinayaan seyne maxamed ibraahim iyo nuur maxamed cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada wajaar ee dalka kenya waxaanay leeyihin ducadu xaggiina arooskaasi allaha ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo aamiin ayaan leenahay heesta ugu horreysa ee barnaamijka ee dhegeystayaasha noo haynana waa heesta alkudhageedu yahay aan kala hubsada iyo codkii cumar dhuulle cali
hohay walluma hafad baanaho herbaylaacayeinaanahay habeen iyo inan hiboy kula hawl yaray kula hawl yaray aan kala hobsado inaanahay habeen iyo inan hiboy kula hawl yaray kula hawl yaray aan kala hobsado hadhka maalintii haddaanan ku arag naftan heefayawaan hawl badno hadhka maalintii haddaanan ku arag naftan heefaya nahay haco iyo inan sidaa ku hagaagsanay ku hagaagsanay aan kala hubsado inaanahay haco iyo inan sidaa ku hagaagsanay ku hagaagsanay aan kala hubsado mahe aan kala hubsado way aan kala hubsado waan hanuunsano hilibkaygiyay halkaad joogtidunbaa layga soo helaalkaad joogtidunbaa layga soo helaa markay tahay habeen waan hanuunsano hilibkaygiyay halkaad joogtidunbaa layga soo helaa halkaad joogtidunbaa layga soo helaa kaamaan hadali waxaad ihuwisee habqankaygu wacanhabqankaygu wacan kala hubsado kaamaan hadali waxaad ihuwisee habqankaygu wacan mahe aan kala hubsado aan kala hubsado hoy aan kala hubsado aan kala hubsado
dhambaalkana waxaa u noogu yimidah adeero xirsi deriye xasan deriye cali deriye iyo hooyooyin zahre maxamed siyaad carab caasho maxamed siyaad carab iyo faadumo maxamed siyaad carab iyo ayaan maxamed siyaad carab iyo waxa ay yidhaahdeen xaawaluul maxamed siyaad carab nasteexo maxamed siyaad carab iyo habaryaro farduus axmed shiishiile iyo aamina axmed shiishiile faadum axmed shiishiile iyo samsam cabdi nuur iyo iqra cabdulle shiishiile khatro maxamed caasho cabdinuur safiic cali nuur qaali xirsi diriye salmo xirsi diriye iyo deeqo xirsi diriye iyo najma xirsi diriye sidra maxamed naciima cabdulaahi maxamed iyo eedooyin luul diiriye iyo nasteexo diiriye iyo dhammaanba asxaabta waxaanay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan fahad mukhtaar cabdulle iyo shukri xirsi diiriye oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxay leeyihiin allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo aamin ayaan leenahay
dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay annaga oo kale ah hooyo faadumo maxamed sheekh qaasim iyo ibraahim maxamed salaad iyo eliyaas barre shiil iyo ismaaciil caraale iyo siyaad cusmaan iyo genaraal bashiir iyo ambasadar maxamed cabdi raage baa la yidhi iyo sidoo kale cabdiyare maxamed cabdi shaalle waa wasiirka beeraha ismaamulka gaariso baa la yidhi dhammaan dadkani waxay tahaniyad aroos oo farxad leh u dirayaan axmed ibraahim salaad iyo ruqiyo sheekh maxamed oo arooskoodu uu lix iyo tobankii bishan uu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxay leeyihiin arooskii loo aayo aamiin waxaan iin soo qabanayaa codkii maxamed salemaan iyo heesta adduunyadan indhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo dhergiyo nin dhowrqaday andheefay indhergiyo nin dhowrqaday andheef andheefayn dadigiyo laboodba hawli kama dhammaatay qof waliba wixii dhibay dhafuurkay ku taala dadigiyo laboodba hawli kama dhammaatay qof waliba wixii dhibay dhafoorkay ku taala ana dhaawacaygii jacildhidibkaasaan dhadhadheeliyay ana dhaawacaygii jacildhidibkaasaan dhadhadheeliyay amba kuguma dhaafin hadday taadu dheelidooye amba kuguma dhaafin hadday taadu dheelidooye maxaa dhacay dhankaagaye burjiifta dhaliishuye maxaa dhacay dhankaagay dhuljiifta dhaliishuye madhiiradu nimaan garab wax lagula dhisayne nafta dhool hilaaciyo dhibiicba umuuqudee madhiiradu nimaan garab wax lagula dhisaynay nafta dhool hilaaciyo dhibiiciba umuuqudee ana dhaawacaygii jacildhidibkaasaan dhadhadheeliyay ana dhaawacaygii jacildhidibkaastaan dhadhadheeliyay jacaylkiidu dhuuxiyo lafaa wuu dhaadhacay jacaylkiidu dhuuxiyo lafaa wuu dhaadhacay dhulku duug dhiriyo ubaax dhammaan ikiin dhulku duug dhiriyubax dhammaan ikeen dhowriisteeda oo qudha ayaan dhawr ku qadaya weli dhabaan mid kulamida kama dhalanin adduunkee dhowriisteeda oo qudha ayaan dhawr ku qadaya weli dhabaan mid kulamida kama dhalan
adduunkee waana dhaawacigii jacylidin kaastaan ladhaleeliyaaye waxaa noo baqay cabdulaahi xuseen aabe cabdulaahi baaruud axmed iyo aabo sayid ibraahim fartaag iyo hooyo deeqa xirsi maygaag cabdicasiis cabdulaahi baaruud iyo batra cabdulaahi baaruud riyaaq aadan baaruud iyo mawliid maxamed maygaag iyo nimco sayid ibraahim samiira sayid ibraahim iyo jaamac maxamed xirsi dhammaan dadkaasina waxay taaniyad farxad leh ay u dirayaan cabdiraxmaan cabdulaahi baaruud iyo firdowsa sayid ibraahim fartaag oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaanay leeyihiin ducaduwa xaggiina arooskaas allah ka dhigo mid aad kala kulantaan baan leenahay cabdiraxmaan cabdulaahi baaruud iyo firdowsa sayid ibraahim fartaag bashbashii barwaaqe ee manowdan kala siiyo owlaad qarqabta aamiin dhambaal tahaniyadana wuxuu naga soo gaaray hooyo shukri abuukar abe mukhtaar cabdulle maxamed mukhtaar cabdulle iyo axmed mukhtaar cabdulle iyo cabdirasaaq mukhtaar cabdulle iyo muscab mukhtaar cabdulle sakariya mukhtaar cabdulle iyo cabdulaahi mukhtaar cabdulle iyo sacdiye mukhtaar cabdulle waa dhammaan ilmo mukhtaar cabdulle caasha ku jirta muno maxamed jacfar abuukar iyo zakariya jacfar abuukar iyo maxamed sheekh mukhtaar iyo cabdulle nuur cabdulle iyo nuur cabdi cabdulle iyo abshir maxamuud cabdulle cumar abuukar qoorgaab iyo asxaab kaloo badan oo aan la soo koobi karin iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan fahad mukhtaar cabdulle iyo shukri xirsi diiriye oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayo wiili caano gabari caanana lagu kala helo aamiin caasha dhambaalkan hambalidan waxaa diraya hooyo shahmaad xaaji soofe iyo dhammaanba carruurteeda reer garaad cali buraale iyo reer xasan cali habaryaer cusub aadan iyo carruurteeda iyo adeer rashaar iyo qoyskiisa waxayna hambali gaarsiinayaan ismaaciil garaad cali buraale iyo faaduma xasan cali oo ku aqalgalay deegaanka damco ee dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee bana uu kala siiyo owlaad qeyr qabta aamiin ayaana naguna leenahay heesta kale aan dhegaystayaal idiin ciyaarayno waa damaq jacayl iyo codkii axmed mooge liibaan
andamaq jacayl dad israga warkood ka daadje waxay ugu daray markii aan dullimi tanginiga rabay andamaq jacayl waxay ugu dhahay markii aan dullimi tanginiga rabay iyadoo dogdax jiifto daawanaysa ubaxo iyadoo dogdhex jiifto daawanaysa ubaxo sawraha dhamacdayo durbaa garayski furaatayo sidaysa timi sawraha dhamacdayo durbaa garayski furaatayo sidaysa timi anirimadaysa mise waa bogsiisa dibnaamaysa saarta yaa dooqu heli jiraaye dadu maxaad ka faliday dadow dadow dadu maxaad ka faliday
tahaniyad meher iyo aroos iswata ayaa dhambaalkana ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana waxay kala yihiin xaawo cabdulaahi yaasiin iyo deeqa cabdulaahi yaasiin iyo dhuux cabdulaahi yaasiin waa dhammaan ilmo cabdulaahi yaasiin cabdi ah ku jira caasha ah ku jirta maxamuud ah ku jira fardowsa cabdifataax axmed iyo sidoo kale cali iyo ugu dambeyntii masbel iyo khatra dhammaantood waa ilmo cabdulaahi yaasiin dhammaan qoyska reer cabdulaahi yaasiin baa la yiri iyo caruurtooda oo kala jooga soomaaliya etoobiya yurub ameerika iyo meelo kale waxay tahaniyad hambalyo iyo bogaadina hawada u marinayaan meherka iyo arooska baa la yiri wada socda ee yaxya cabdiraxmaan sheekh khaliif weyrax iyo raaqiyo mukhtaar sheekh cali maxamed oo meherkooda iyo arooskooda wada socda uu ka dhacay gobolka minnesota ee dalka mareykanka lix iyo tobankii bishan juulaay ee sanadka laba kun laba iyo labaatan waxa ay leeyihiin wiil iyo caano gabar iyo caano isku waara ubad kheyr qaba raba idinkala siiyo waxaanay dalbanayaan heestii axmed cali cigaal uu qaadi jira baa layiri ee ahayd mawaago dhalaalayba waxaana ka xunnahay in heestaasi aanan toddobaadkan idiin hayn hase aatee toddobaadyada soo socda aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha dabaalkana waxa uu naga soo gaaray xaawo cabdulaahi yaasiin iyo deeq cabdulaahi yaasiin iyo dhuux cabdulaahi yaasiin iyo cabdi cabdulaahi yaasiin iyo caashi ibraahim yaasiin maxamuud cabdulaahi yaasiin firdowsa cabdulaahi yaasiin cabdifataax cabdulaahi yaasiin iyo cali cabdulaahi yaasiin masbel cabdulaahi yaasiin iyo khatre cabdulaahi yaasiin dhammaan qoyska reer cabdulaahi yaasiin iyo caruurtooda oo kala jooga soomaaliya ethoobiya yurub iyo maraykanka waxayna taaniyad u dirayaan kal iyo laaba yaxya cabdiraxmaan sheekh khaliif weyrax iyo raaqiya mukhtaar sheekh cali maxamed oo meherkooda iyo arooskooduba uu ka qabsoomay minneabolis dalkan maraykanka waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin anaguna waxaan leenahay allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo heestan ugu dambaysa ee barnaamijka aan kusoo xiraynana waa codadka labada fanaan faraxyo fiska iyo qays ilka case intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
sidii kaymaha dhulku ku horeen kana daro dhirto mirahee ka baxay ubaxu kala noocyahan egmada kugu sii hayaa sidii kaymaha dhulku ku horeen kana daro dhirto mirahee ka baxay ubaxu kana noocyahan egmada kugu sii hayaa kalgacalku daawada kurbadu haynagahatee nafteenna aanka daafine allahu kasbanaaro qof ku kulana raasqabo kurbadu haynagahadhe nafteenna aankaafine allahu kasbanaaro qof ku kulana raasqabo kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida intaan keligay ragogay habeenko kala bartagay hurdada meeqaan ka kacay rajadu kaydbaynahay hablaha waan kaa jeclaa xasuustaan kaa goay intaan keligay ragogay habeenko kala bartagay hurdada meeqaan ka kacay korkaay saaran tahay adaa kolkooliniyo kalaama agtayda kuwe kashiyo laabtanaysa korkaay saaran tahay adaa kolkooliniyo kalaama agtayda kuwe kashiyo laabtanaysa kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinnida
see you, mom.
waa tahay heestaasi waxaa gabagaba u ahayd barnaamijka hambalyada iyo heesaha cashucuud iyo daandure ayaynala socodsiinayey dhegeystayaal intaynii la socotay idaacaddeenna qeybtii hore waxaa jirtay warbixin uu wariyaha v o a maxamed faarax shire gaariso uu kasoo diray oo ku aadanayd iyadoo doorashooyinka dalka kenya ay dhacayaan bisha soo socota ayaa amniga guud ahaanba gobolka waqooyi bari si lamid a gobolada kale ee wadankaasi waxaa la sheegay in la adkeynayo waxaana madaxda gobolkaasi ay ku baaqeen in laamaha amniga ay ilaaliyaan dhammaan xarumaha ay doorashada ka dhici doonto waa kan maxamed faarax shire
shirkan ayaan waxaa lagu qaadaa dhigay laguna gorfeeyey xaaladda amniga guud ahaan gobolada waqooyiga dalkani kenya waxaana guddoominayay guddoomiyaha guud ee gobolka waqooyiga bari dalka kenya master james kianda master james kianda ayaa waxa uu kala hadlayay saraakiisha amniga xafiiskiisa hoostaga guud ahaan goboladani inay sugaan amniga degmooyinka kala duwan ee doorashadu ay ka dhici doonto wuxuuna sheegay in dhammaan saddexda county ee gobolkani waqooyiga bari dalka kenya ay ka kooban yihiin amnigooda la sugi doono
kila sehemu katika mkoa huu imepata usalama qayb walba iyo koono walba oo ka tirsan degmooyinkan haatan waxay ku naaloonhayaan haystaan amni amnigaas waxaan doonaynaa in qof walba uu maalinta codbixinta kaarkiisa codbixinta si toos ah uu dhiibto kadibna maalinta uu codka bixiyo kadibna nolol amni ah uu kusii noolaado taa weeye waxa ugu weyn ee haatan kulankan aan u qabannay in isdhexgal dhanka amniga la sameeyo oo qulqulatooyin laga fogaado master james ayaa waxa uu sheegay in gaarisawa jermandera haatan nabadgelyo buuxda ay ka jirto xilliga doorashaduna si waafay ciidamada amniga oo la shaqayn doonaan laanta doorashooyinka dalkani kenya loo yaqaana i e b c wuxuuna shacabka ka codsaday in deganaasho la muujiyo waxaan si toos oola shaqaynaynaa waaxda doorashooyinka dalkani kenya i e b c sugidda amniga goobaha doorashada ay ka dhici doonto sidoo kale waxaan si toos ah oola shaqeyneynaa i e b c waa laanta doorashooyinka dalkani kenya qaabkay ololaha u wadan siyaasiyiinta in aan nidaamka iyo weliba kala dambeynta ay ilaaliyaan dadka ciidamada amnigu heegan ayay ku jiraan ayagoo si toos ah wada shaqeyn shacabka iyo weliba laleh marka waxaan doonaynaa in dhammaan fariinta amniga aan wada gudbino ka wada shaqeyno amniga deegaanadana ay doorashadu si toos ooga dhacaan amnina ay noqoto mid kusoo dhammaato master james oo la hadlayay laamaha amniga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamadu amniga dhankoodu deganaasho ay muujin doonaan shacabkana looga baahan yahay dhankooda inay wada shaqeyn laamaha amniga la sameeyaan xilligan doorashadana aysan doonayn in qulqulatooyin ay ka dhacaan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya gabagabadii kulankaas ayaa waxa uu kusoo dhammaaday in laamaha amniga ay fariinta amniga geeyaan deegaanada kala duwan ay ka shaqeeyaan wuxuuna kula dardaaramay guddoomiyaha amniga goboladan waqooyiga master james kianda in wada shaqeynta ay dadka la sameynayaan ciidamada amnigu ay noqon karto middaa suurtagelisay in doorasho amniga ay ka dhacdo gobolkani waqooyiga bari dalka kenya ma jirin dhacdooyin saxiixiga oo haatani ka dhacayay gobolkan dhanka doorashada saameyn ku yeelanayay base waxaa deegaanada qaarkood laga soo sheegayay in iskuqabsi dhanka loolanka siyaasadeed ay ka jiraan taasoo ciidamadu amnigu ay ahaayeen kuwa ay gacanta ku dhigeen dadkii ka dambeeyey dalal iyo dhibaatooyin loo geystay muwaadiniin kenyana oo goboladani waqooyiga bari dalka kenya gaar ahaan deegaanka wajeer qulqulutooyinka dhacay ay ahaayeen in haatan ay gacanta ku hayaan maxamed faarax shire v o a garisa
aad buu mahadsanyahay shir dhegeystayaal aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa mid ka mid ah ukrain waxa ay maanta ku eedeysay ruushka in uu mas-uul ka noqon doono dhibaato kasta oo cunno dari dunida ka aloosanta haddii markaasi lagu guuldaraysto in heshiiskii la fuliyo oo ku aadanaa in qamadiga laga dhoofiyo magaalada odesa ee dalkaasi ukrain heshiiskaas oo ay kala sixideen shalay oo jimcahayd dalalka ruushka iyo ukrain kaasoo garwadeen ay ka hayeen xogayaha guud ee qaramada midoobe antoni guteres iyo madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib ordowan gantaalo ayaa waxa ay ukrain ku eedeysay in ruushka uu ku garaacay badda madow ee halkaa la doonayay in laga dhoofiyo qamadiga wadankaasi uu soo saaro ee ukrain warkii dunida dhegeystayaal ayaa intaasi ku eg dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa markana waxaan idiinso gudbaynaynaa heestani aad maqlaysaan fanaanka allah u naxariistay cumar duule cali waa tahay fanaanka cumar dhuule ayuu ku luqeynaya heesaasina gabagabay ay u ahayd idaacaddeenii galabnimo dhegaystayaal tan iyo toddobada fiidnimo waxaan ka eedkayaa nabadgelyo
aniga iyo kacaaladey hana